magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa kusoo badanaya dhalinyarada ku howlan ganacsiga iyo iibinta shidaalka korarka dhalinyarada ee ku biiraya ka ganacsiga shidaalka ayaa keenaysa sababo ay ka mid yihiin shaqla-aanta jirta korarka gaadiidka gaar ahaan bajaajta oo aada looga isticmaalo jowhar iyo kuwo kale ayaa sabab u noqday in fursado shaqo oo cusub ay kasoo baxaan qeybta shidaalka cali maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada jowhar ayaa ka warbixiyey waxa ku dhaliyey ka ganacsiga shidaalka shaqadan waxaa bilaabay kii oo aa bilaabay bisha juun lixdeediiyaa bilaabay shaqadan marka waqtiyadaasaa bilaabay wallaahi waxaa igu dhiirigeliyey inaan la shaqaysto sababtoo ah qof oo wax qabsan ilan adduunyaha hor u leenahay inaan wax qabsanaa jecelnahay dhallinyaraa nahay maadaama ah maanta dalkii aan ka waynay sida aan rabnay khasab waxaan ugu noqotay marka inaa oo anaga iskigiina u shaqaysano aan wax wax qabsano sababtaasaan ugu kaliftay wallaahi way jiraa dad badan oo iskhilaafo sababtoo ah basiinka markuu hoos u dhaco qaar baa ayagana waxay dhahayaan aniga maka dhigaya qaar markuu saro u kaco basiinka qaar baa hoos soo dhigaya sababtoo ah waxay rabaan macaamiisha wax laisku dagaalowo waaba macaamiisha soo soomahan marka had iyo jeer macaamiishaasaa muhiim ah haddii macaamiil kaa dhunto shaqadaada waxay taha ma lahan marka mar walba macaamiishaa muhiim eh waana sababta oo mar walba badeecada loo kala dhimo marna kor u kacdo wallaahi sidoo suuqa uu yahay oy ku xiran tahay haddiiba mar oo qof haysto macaamiil
si kastaba ha ahaatee cali ayaa tusaale u ah dhallinyarada waxaana habboon in dhallinyarada ay ku dadaalaan in ay shaqeeyaan si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooduba